bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamedi wclى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu ashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun man ishtaraa musaraatan fakarihahaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ishtaraa qofkii iibsado musaraatan neef la gaaxiyey oo caanaha lagu xabisay fakarihahaa markaa kahday oo yacnii nacay oo inuu haysto dhibsaday ayb musaraatan yacnii neef tasriye lagu sameeyey tasriyaduna waa gaaxinta oo neefkii inaan la maalin oon candhadiisa naas yacnii lagu xabiso caanihii kadib marka suuqa la keeno si dadka loogu qaldo oo loogu malageliyo neefkaani inuu aad u caano badan yahay markuu arko candhadiisa qofkii marka sidaa xoolo ku iibsado saas la yeelay maxaa u bannaan ayb kan sameeyey khiyaanow ku kacay laakiin maxaa u bannaan kan saa ku gatay qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaana alqacnabiyu cabdullaahi bnu maslama can malikin can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu calayh waalihi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa talaqaw الrukbaana safarka badeecadaha wato ha ka horteginnina oo suuqa bannaankiisa ama magaalada bannaankeeda ha uga horteginnina bilbayci beyc dartii walaa yabici uusan gadin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale beeciisa dushiisa youna ku kor gadin walaa yabic bacdukum qaarkiin yaynan gadin calaa bayci bacdin qaarka kale beecooda korkiisa ayb oo yacnii macnuhu waxaa weeyaan tii aan suuradii aan hadaaye soo sheegnay oo qofku isagoo laba qof wax kala gadanayaan qofkan qof kale inuu yidhaahdo anaa intaas wax ka fiican ku siinaayo ama kaa iibinaayo ama intaasaan kaaga gadaya ani iga gado ayb walaa tasuru اlibila geela ha gaaxinnina walqhanama arigana ha gaaxinnina lo-duna waa un la mid markaa nacan faman ibtaacahaa qofkii gata bacda daalika markii la gaaxiyey kadib fa huwa bikhayri nadarayni laba ra'yi ka u fiican ayuu leeyahay bacda an yaxlubahaa markuu liso kadib markuu maalo kadib umbaa la ogaan karaa ileene markuu maalo ee uu arka neefkan inuusan caano badnayn laba khiyaarkii laba door midka u roon buu leeyahay fa in radiyahaa haddii uu raalli ku noqdo amsakahaa waa haysanayaa wain sakhiطahaa haddii ou nacana raddahaa waa celinayaa neefkii iyo wasaacan min tamrin suus timir ah buu la celinayaa suus timir ah iyo wuxuu isla celinayaa neefkii ayb suuska timirtaa marka muqaabil caanihii aad neefkii ka isticmaashay oo aad ka cabtay sharcigaana qiyaasay ama caanuhu ha badnaadaanoo ha ka qiimo badnaadaan suus timira ama caanuhu ha yaraadaanoo suuska timirtaa qiimo ha yeesho hadduu doonee mas'aladii mas'ale waxay noqotay mar sharcigii hadduu ku dhawaaqay suus timir umbaa la celinayaa ribo iyo yaa baabkeed ay noqonaysaa ma la dhahayo maxaa yeelay nebigii ribada sharxay oo tilmaamay ayaa tanna dadka faray marka middaani ribo ma aha ayb walaa tasuru اlibila waalghanama geeli iyo arigii ha gaaxinnina faman ibtaacahaa bacda daalika markii la gaaxiyo kadib qofkii iibsado fahuwa bikhayri nadarayni laba aragtiyood midda u khayr badan buu leeyahay uu rabo isaga bacda an yaxlubahaa markuu maalo kadib fain radiyahaa haddii uu raalli ku noqdo amsakahaa waa ceshanayaa wain sakhidahaa haddii uu nacana raddahaa waa celinayaa iyada iyo neefkii iyo wasaacan min tamrin iyo suus timir ah waxaa laga qaadanaya marka beeca waa ansaxayaa marka hadhow baa khiyaar marka qofka uu yeelanayaa khiyaanada ninkan sameeyeyna dembi buu leeyahay xaaraan buu ku dhacay laakiin neefkii saa lagu soo gatay beeciis waa ansaxayaa markii la maasho ka bacdi laakiin qofkaa khiyaar laho qofkii waxaan lagu siray haddii uu doonana waa celinayaa hadduu yidhaahdo iga celi xoolaagan ma raba lacagtayda isii qasab waxaa ku ah inuu u celiyo khiyaarulcayb waay middaan ileena ayb waa khiyaarulcayb neefkii ceeb ka soo baxday ayb haddii marka uu raboodana de sidiisai nuqsaantiisa uu ku haysanayaa beeciina waa ansaxay ayb wasaacan min tamrin baa hadda marka riwaayadani ay leedahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can ayuuba wahishaami وxabiibi can mxamed bni siriin can abi hurayra ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi man ishtaraa qofkii iibsado shaatan ri musaraatan la gaaxiyey fa huwa bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay oo u sugnaaday alaaata ayaamin fii alaaati ayaamin saddex maalmood dhexdooda oo yacnii khiyaarkan xadiidkan kale iyadana wuxuu noogu daray khiyaarku ninkan uu lahaa khiyaar iska soconaya maahane waa saddex maalmood haddii saddex maalmoodda waa neefkiina waa lagu maalayaa waana lagu ogaa karaa caanihiisu sidee yihiin marka saddex maalmood haddii ay la dhaafto khiyaarkii waa ka dhammaaday ma celin karo beeciina labada daraf waa ka laasimay markaas ayb saddex maalmood buu marka haystaa in shaaa haddii uu doono raddaha waa celinayaa neefkii iyo wasaacan suus min dacaamin cunto ah laa samraa'a qamadiga guduudan maya laa samraa yacnii qamadiga samraa waa qamadi shaam uga imaan jiray qamadiga noocaas maya saacan min dacaamin xadiidkan waxaa kaloo ku daray kii hore min tamrin ay ahayd hadda min dacaamin buu yihi cuntadii baa marka bacdi bacdi ahlilcilmi waxay u qaateen cunto marka la yidhaha dacaam shaciir iyo qamadiga iyo ayay iyagu u yaqaaneen dacaam ayb marka bacdi alculamaa baa marka waxay dhaheen timirta miyaa laasima keliya mase suus cunto ah un haddaad ku kabto waa ku kabmaysaa xadiidkan marka hadda dacaam buu sheegay laakiin bukhaari riwaayaadku markuu isu keenay waxa uu yidhi watamru akaru riwaayaadku timirtay ku badan tahay mas'aladuna mas'alo si haddii loo fiiriyo nas ku socoto ay tahay timirta ayaa khilaaf aan ku jirin amaa cuntada iyo qamadiga iyo waxyaabaha khilaaf baa ku jiro khuruujan cani ilkhilaafi marka si looga baxo inuu timir bixiyo suus timira inuu bixiyaa u fiican ayb qaala xadaana cabdullaahi bnu makhaladiin الtamiimiy qaala xadaana almakiyu yacni bnu ibraahim almakiyu bnu ibraahim abu sakan weeyaan albalqi qaala xadaana bnu jurayj qaala xadaanii ziyaad bnu sacdin اlkhuraasaaniy ana haabitan mowla cabdiraxmaan bni zayd ahbarahu wuxuu u sheegay annahu samica abaa hurayrata yaquul abu hurayra oo dhahaya qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam man ishtaraa hanaman ari qofkii iibsado musaraatan la gaaxiyey ixtalabahaa wuu maalayaa fain radiyahaa hadduu raalli ku noqdo amsakahaa waa haysanaya wain sakhidahaa haddii uu nacona fa fii xalbatihaa lisitaankeeda oo caanihii ka lisay saacun baa ahaanaya suus min tamrin timir ah qadarkii marka caanihii uu lisay darteed suus timira uu bixina caanuhu hadday rabaan ha yaraadaan suus timirayaynan ku qiimo dhammaanin ama caanuhu ha badnaadaanoo iyagu ha ka bataan suuska timirta ah suus timirun baa laasimaya haddaad ma celinaysid ayb xadiidkan marka ka kale aan ku darno qaala xadaanaa abu kaamil wahuwa aljaxdariyu moxamed bnu fudayl qaala xadaanaa cabdulwaaxid huwa bnu ziyaad qaala xadaanaa sadaqatu bnu saciidin can jumayci bni cumayrin ataymiy qaala samictu cabdallaahi bna cumara yaquul qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu yidhi man ibtaaca qofkii iibsado muxafalatan neef caanihii lagu xabisay oo la ururiyey muxafalatan tu la ururiyey waxaa la ururinayana dabcan waa caanihii caanaheedii baa la ururiyey oo lagu xabisay fa huwa bilkhiyaari buu leeyahay alaaata ayaamin saddex maalmood fain raddahaa haddii uu celiyo radda macahaa wuu la celinayaa mila ow milay labanihaa mila labanihaa caanaheeda wax u dhigmo ow milay labanihaa caanihii uu ka lisay labalaabkood buu la celinayaa oo qamxan qamadi ah caanihii uu ka lisay wax la eg ama labalaabkeed oo qamadi ah buu la celiyaa buu dhahayaa xadiidkan riwaayadanna waa riwaayo daciif ah oo alimaam alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga juska afaraad wuxuu yidhi fafii isnaadihi dacfun xadiidka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro ayb oo jumayc bnu cumayrkan yaa ku jiro ayb isagana marka dacfi baa marka ku jira ninkan khadaabina sidoo kale waa daciifiyey mundirina saasoo kale u daciifiyey ibnu qudaama waxa uu yidhi inahu matruuku daahiri biاlitifaaq xadiidkan yanii daahirkiisa waa laga tegey buu yidhi iyadoo laysku waafaqay oo culammada muslimiinta ay isku waafaqsan yihiin xadiidkan wax ku camal falay ma jiro waxay uga tageenna waa dacfiga ku jira dartiis kuwii hore ee bukhaariga iyo ay warinayena iyo muslim iyo ay wariyeen yaa xoog badan xadiidkan marka waa xadiidka xanafiyada yacni aad ay u naqdiyaan wey iyagu mas'aladan ma qabaan oo waxay yidhaahdaan qofkii waa celinayaa wax suus timira uu la celinayana ma jirto sababtuna waxay dhaheen suuskan timirta iyo caanahan candhada ka soo baxay maa isla egay dheheen ayb culimmaduna marka waxay yidhaahdeen waa ra'yun fii muqaabili nasi waa ra'yi ka soo horjeedo nas nebiga yidhi sala allahu calayh ali wasalam wax uu qiimo leeyahay marka male ra'yigaas oo kale mar haddii xadiidkii nebiga uu ka soo horjeedo madaahibta kale maalig iyo axmed iyo shaaficina xadiidka siduu dhahayay ku tageen xanafiyadu marka wuxuu gaarsiiyey xadiidkan meel daran oo iyagu waa xadiidkan iyagu waa xadiidka marka ku sababay oo ku keenay inay meelo kale galaan oo ay yidhaahdaan xadiidkan waa daciif sababkuu daciif ku yahayna ay ka dhigeen abu hurayra warinaayo abu hurayre warinaayana maahan faqiih bay dhaheen saxaabigii bay dureen marka si xadiidka ay uga fakadaan xadiidka abu hurayra wariyey wa raawi adiii raawi lxadiidi abu hurayra wa huwa laysa min ahli اlfiqhi bay dhaheen ma iyagaa ka fiqi badan marka ayb ta kale marka walidaalika abulmudafar samcaani kitaabka la yidhaha alistilaam wuxuu leeyahay altacarudu ilaa jaanibi الصaxaabati dalaalun saxaabada dhinacooda oo loo tacarudo la aado oo wax laga sheego waa baadi buu yidhi ayb marka haddaad xadiid haddaad yacni madaahib is haysataan maaha inaad saxaabadii nebigu dadkao dhan bay saxaabo u yihiin ayb oo qadariyo weyneeyo muslimiinta o dhan marka in la duro maaha alimaamu dahabi siyar calaami nubalaaga qiso wuxuu sheegay tarjamada abu hurayra ku keenay abu isxaaqi shiiraazi baa wuxuu sheegay ka wariyey shuyuukhdiisa qaar baqdaad annagoo joogno oo mas'aladan la baaraayo ayaa nin dhallinyaro oo xanafi ah ayaa wuxuu ka soo galay buu yidhi khuraasaan ka yimid ayaa xadiidkan markii la sheegay buu soo booday markaasuu yidhi xadiidkan waa daciif abu hurayrana laysa bifaqiih markaasaa saqafkii baa abeeso ka soo dhacday abeesadii baa marka dadkii waa ka kala ordeen isagii bay aaday marka ninkii markaasaa la yidhi tub ilallah tub ilallah war ilaahay u toobadkeen war ilaahay u toobadkeen markaasuu yidhi tubtu ilallah way iska tagtay abeesadii marka qisadaasaa siyar calaami nubalaaga uu ku sheegay de waxaas iyo wax ka daranba waa laga fishaa wixii da dadkaas owliyada alle saxaabada rasuulka dadka dacniyo duro waxaa weeyaan khatar iyo xaalkoodu meel xunuu ku dambeeyaa walidaalika dadka caadaystay oo mucaasiriinta in layska ilaaliyo dadka aad u caadaysta waxaa ka mida saqaaf waxaa ka mida kowhari waxaa ka mida sayd qudbi baa ka mida waxay caadaysteen saxaabadii rasuulka inay duraan sayd qudbi wuxuu duray cumaan iyo mucaawiye iyo camr bnulcaas iyo ayuu duray ilaa nebi muusena waa gaaray xataa nacuudu biاllahi min alkhudlaan ninka la yidhaahdo saqaaf iyana isagu waaba iska baddaayay yani dad badan buu duray ilaa uu gaarsiiyey oo yidhi mucaawiya xataa lama dhihi karo waa saxaabi waana khaa'in dadka ikhtiyaalaad ku dilo eerkaasuu marka yidhi ayb ninkan kale kowhari la leeyahay isaguna anasuu duray anas ibnu maaliguu duray marka saxaabadii in la dacniyo sidaa marka dadka u duro in layska ilaaliyo wax karaamana male cilmi laga qaatana alxamdu lilaahi hadda male cilmi loo daba ordana maba yaallaba maba hayaanba nin iska adiiboo suugaanyahana iyo waxay isugu jiraan wax oo yacnii si kale ibdaal muqdiliin abay isugu jiraan ayb qofka u doodayana ilaahay inuu ka cabsado waxaa fiican xisbinnimo iyo koox ahaan inuu u doodo maahane war haddaad dad u doodaysad saxaabada inaad difaacdaa kuu fiican ninka cusmaan dacninayo dacninaya mucaawiye iyo ragga a'immadaas waaweyn inaad iyaga ku saf noqotood ka hor jeedda kana kanaa la rabaa laakiin haddaad istusto marka waxa radinayna waa koox isaguna kooxdaada waayo ama fakarkaasuu leeyahay ama waxaasuu leeyahay yani inaadan u daba ordin oo ilaahay laga cabsadaa la rabaa qoladan marka xanafiyadu meeshaas iyaguna saasay ugu simbiririxdeen ayb xadiidkaa marka macnahaas uuna tilmaamaya qofka neef haddii la gaaxiyo tasriye lagu sameeyo in qofkii iibsado khiyaar uu leeyahay khiyaarkaasuna saddex maalmood buu soconayaa waxaana la socdo hadduu celiyo suus timira ayuu raacinayaa baabunah haddii aan waxba celinin hadda baaci waa laasimayaa markaa baabu nahyi cani اlxukrati baabu bayaani nahyi iska reebiddii layska reebay caddaynteedii buu u baab yahay cani alxukrati raashinka in la kaydiyo oo beeca laga kaydsado hadhow suuqa markuu qaaliyooba la keensado xukradu saasaa laga wadaa iyo ixtikaarka waa raashinkii marka in la kaydiyo oo bakhaarka lagu xiro aan la gedin wakhtiga uu qaaliyoobo dadka marka lagu soo bixiyo ay dadka u baahan yihiin markaa aad loogu qaaliyey sicir barar lagu keeno taasuu ka wada alxukratu wاlixtikaaru bimacnan waaxid ayb luqatan waxaa la yidhaahdaa xabsu silaci fi اlbayc shaygii yani in la xabiso la celiyo badeecooyinka ayb laakiin bimujarad yanii celintaasi cuntada la kaydiyo oo bakhaaro lagu kaydiyo keliya ka dhalan maysa ixtikaare midka sharcigaa waxaa weeyaan buu yidhi sidaan midka sharciga oo hadda baabkan abu daawuudna uu baabaysanayo imsaaku طacaami can اlbayci cuntada oo beeca laga celiyo waintidaaru اlhalaa'i waintidaaru اlhalaa'i lana sugto wakhtiga uu qaaliyoobo maca istignaa'in canhu isagoo ka maarma ninkan waxaajati اnnaasi ilayhi dadkuna ay baahi u qabaan isagu waa ka maarmaa dadku baahiyay u qabaan fiiri marka yani tacriifkaani imsaaku طacaami can اlbayc cunto ayaa beec laga celinaa oo lama iibinayo cunta markuu yidhi maxaa ku baxayana wixii aan cunto ahayn waxaan cunto ahayn ma galaan ixtikaar ma galaan shayga ixtikaarka geli kara waxaa weeyaan cuntada quutu daruuriga ee ninku hadduu yanii dhar iyo meel iska dhigo dhar dhar hadduu kaydiyo wakhti kale uu dib u soo baxsado oo dadka ka iibiyo dharku isagu cunto ma aha quud ma aha daruuri quutu daruuri ma aha wax la cunayo quutu daruuri oo haddii la waayo ummaddu baahidoodu ay ku soo degdegaysa ma aha dharku waxaa laga yaabaa ninka hal maro inuu shan sano wada karo laakiin shan sano cunto la-aan ma ahaa karo qofku saasuu ku kala duwanyaen dharkuba waa daruuri hadhow hadheen ayb isagu waa daruuri laakiin halkiisa xabo isagu wakhti dheeraa lahay karaa imsaaku طacaami can ilbayci laga haysto waintidaaru اlhalaa'i lalana sugto intuu ka kaydsamo inta yacni uu ka qaaliyoobo maca istignaa'in canhu waxaajati اnnaasi ilayhi iyadoo marka ay ka maaro isaga uu ka maarmo dadkuna ay baahi u qabaan taasaa marka macnuhu saasaa lagu fasiray ayb wixii marka aan dacaam ahayn qofkii kaydiyo ixtikaarkaa ma soo gelayo qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa wahb bnu baqiya laakiin maxal maxalu nadar waxaa noqon karo wakhtigaadda yani wakhtigii horena aan jirin shidaalka shidaalka waxaa lagu tiri karaa wakhtigan daruuri waxaa laga yaabaa cuntadii inay isagu ay ku xirnaataa laga yaabaa oo haddii shidaalkii la waayo ama uu aad u qaaliyoobo cuntadiina in la waynaya laga yaabaa waxay iyada ku xirnaato walacalla inay la mid noqotan oo aan dacaam keliya la joogin ayb awalba yani ijtihaada lagu tacriifaadkan marka macquululmacnaa waaye macnuhuna waxaa weeyaan shay daruuriyo dadku u dhibaatoonayaan ayb shidaalka kaydsigiisuna waxaa laga yaabaa in aad loogu dhibaatoono magaalada haddii shidaalka waxyar uu ka qaaliyoobo cuntadii waa isbedelaysa wax aan isbedelaynin ounan saamaynaynin ma laha qال xadaثna whb بن bقية qال أخbarna khالد عan cمر بن yaحyى عan mحamed بn cمر بن cطاء عan سacيid بn المسyب عan mcmر بn أbي mcmr أxad bني cadي بn kacab ahاa qaala qaala rasuul الlahi slى الlه عليه aلي وsلم nebigu wuxuu yidhi laa yxtakiru ma kaydsado oo اxtikaar ma sameeyo ilaa khaaطiun mid gef u qasdaaya maahane mukطi iyo khaaطi waxay ku kala duwan yihiin khaaطi waa nin gefka u qasdaba mukhdiuna waa nin gefay isagoo aan gef rabin marka kani waa nin gef u qasday baa la leeyahay xadiidku u dhahaya faqultu lisaciid bni اlmusayib baa waxaan ku yidhi fainaka taxtakiru oo adiga waad kaydisaaya ka waran raashinka yacnii waxbaa ixtikaar baad samaysaa qaala waxauu yidhi wamacmarun kaana yaxtakir macmar waxa uu ahaa kaana yaxtakiru inuu sidaa yeelayo ixtikaar u samaynayo ayb ayb waxyaabaha marka iyagu ay samay jireen uu sheegaya waxaa laga yaabaa inaynan ahayn waxyaabihii quutu daruuriga inaysan ahayn ayb marka oo iyagu raawigu marka uu u arkay inay tahay wax markaa ixtikaar aqbalayo isagu inuu u arkayo نعم قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كان سعيiد بن المصيب wuxuu ahaa يxتakiru inuu kaydinayo ou meel dhigayay النawاa يعني laftimiraedyada والkhaبط iyo caleemaha geela iyo la siiyo loo lagu calfiyo والbزri iyo yacni basri waxaa la yidhaha kullu xabbin yubrasu ayb yacni abuur kasta oo marka lagu abuuro dhirta kullu xabbin yubrasu lلnabaat jamcuhu busuur abuur qال أبو داود كان سعيiد بن المسيب يxتkر النوى والhبط والbزر kuwan oo dhan marka quutudaruuriyo marka baahi loo qabaya ma ahan kuwan اxtikaarkoodu dhib male mar اxtikaarkiisu dhib leeyahay waa quudka la quuto marka waxyaabahan maaha iyaguma soo gelay qاaل أبو داود سمعت أحمد بن يuنس qاaل سألت سفyاan ayaan su-aalay can kabس الqati ayaan weydiiyey waxaa weeyaan alqat caws cawsaska xoolaha la siiyo wax ka midan ayb kaas marka jejebintiisa ama yacni gobolladiisa yaan su-aalay faqaala wuxuu yidhi kaanuu yakrahuuna alxukra kaanuu yakrahuuna waxay ahaayeen inay nacayaan alxukrata ixtikaarka wasa'altu abaabakr ibna cayaash ayaan weydiiyey faqaala waxau yidhi ikbishu xabiso cisho marka aaraadii culummadu sheega abu daawuud meeshaan qaala samictu axmed bna yuunusaan maqlay qaala isagoo le sa'altu sufyaana sufyaan baan weydiiyey can kabsi alqati cawskaas lagu calfi ama caleemahaas xoolaha la siiyo xabisitaankeeda iyo ceshashadeeda yaan su'aalay alqat marka baalkaas alratbatu min calafi اdawaabi cawska qoyan ee xoolaha la siiyaa la yidhaahdaa marka cawskaas qoyan ee xoolaha la siinayo xabisitaankiisa iyo in la kaydiyo oo wakhti dambe bannaanka loo soo bixiyaan wax ka su'aalay faqaala wuxuu yidhi isagu kaanuu yakrahuuna alxukra ixtikaarku waa nici jireen wasa'altu abaabakr ibnu cayaash faqaala kbishu abubakr ibnu cayaashna wuxuu yidhi kaydso hadaad doonto waxaas ixtikaar ma ahane marka inay isku khilaafsanaayeen culummada laftirkooda qaarna ay caam yeelayeen wax kastoo la gado badeecooyinkao dhan qaarna ay ku gaar yeelaayeen quudka quutu daruuriga la cuno qowlkaas dambaana marka loo xoog badan qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni fayaad qaala xadaanaa abi xaa xadaanaa bnu اlmuhanى qaala xadaanaa yaxya bnu اlfayaad qaala xadaanaa hamaamun can qataada qaala laysa fi اtamri xukratun laysa ma ahanin fi tamri timirta xukratun ixtikaar ma ku jira iyada qaala bnu اlmuhanaa qaala can ilxasan ayuu ka yidhi qaaladan marka qaala bnu lmuhanaa ibnulmuhanaa waxa uu yidhi qaala yaxya bnu اlfayaad waxa uu yidhi can ilxasan ayuu yidhi faqulnaa lahu annaga waxaanu ku nidhi ibnulmuhanaa dhahaayo laa taqul can ilxasan xasan haka dhihin taas oo yani xasan sidaa ma qabine saa yani haka warinin haka sheegin qaala abu daawuud hada alxadiidu xadiidkan cindana annaga agtayada baailu weeyaan qaala abu daawuud qultu liaxmed baa waxaan ku yidhi ma alxukratu qaala waxa uu yidhi maa fiihi cayshu nnaas walbahaa'im maa fiihi waxa dhexdiisu uu yahay cayshu nnaasi dadka noloshooda iyo walbahaa'imi bahaa'imta iyo xoolaha noloshooda yacnii wuxuu leeyahay waxay dadka iyo xoolahaba quutu daruuri u ah yaan la kaydin karin si hadhow dadka qaali looga gado ma bannaana taas macno wixii aan labadaa xoolaha iyo dadku aynan baahi u qabinna oo ay noolaan karaan la'aantoodna haddii layska dhigta meeloo wakhtigay qaali noqdaan qofka uu soo baxsado wax korkiisaa dembi ah ma aha ilaa walba waxa loo diidaya waxay ahayd quutu daruurigii hadduu qaaligaas noqdo masaakiintii baa dhimanaysa qaala awsaaciyu awsaaci waxa uu yidhi almuxtakiru man yactaridu الsuuq suuqa midka yacnii u banbaxayo oo suuqa marka fiirsanayo waxa quutu daruuriga suuqa ka ah markaa kaydsanayo oo suuqa hadba saa ula soconayo kaasaa muxtakir la yidhaha buuli man yactaridukan ictiraadaya suuqa suuqa see ku ictiraada suuqa ula soconayaan oo ku ictiraadayaa maanta suuqa maxaa ka maqan suuquu fiirfiirinayaa wax hadda yaallo ayuu qaadayaa meel buu dhigayaa muddo markuu joogo oo suuqa laga waayo shaygii quutu daruurina uu suuqu keenaya isaga iyo suuqii baa marka suuqu ictiraadayayo ka hor imaanaya oo wakhtiga aanay waxba oolin quutu daruuriga ka maqan yaho isaga la beegsanaya kaas markii horena waa kaydinaya isagu marka waa soo gadanaya baqaarkiisu iska dhiganaya waa ka maarmaa laakiin dadku baahiyay u qabaan markaas uusaa u kaydinaya hadhow dambe markay dadku baahidoodu xoog badato ayuu bannaanka u soo bixinaa dadkii waxay ku qasbanaanayaan marka inuu saa yaro oy gataan ama sicir barada dadka uu ku dhaco baabu kasri daraahimi daraahimta jajabinteeda caddaynteediibuu u baab yahay daraahimta waxaa laga wadaa lacagaha samaysan dahab iyo fida oo lacag ahaa jirtay waa naqshadaa loo yeelay xilligii yanii abdulmelik waani waxaa la sameeyey marka daraahim iyo danaaniir fii cahdi اlislaam la sameeyaa jirtay oo qaar ay allahu akbar ku taalleen qaar laa ilaha illa allahu ku taallo marka lacagtii sidaas loo sameeyey yanii sikada ah in la jejebiyo oo la burburiyo oo la yidhaah dahabkeedii hore ama fidadii horea lagu celinayaa la yidhaahdo taas waay midda marka aan la ogolayn oo la diidayo bilaa manfaca ayb cilladeedana waa sheegi doonnaa marka loo reebay qaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni xambal qaala xadaanaa muctamirun qaala samictu moxameda bna fadaa yuxadiu moxamed bnu fadaa alsdi abu baxr albasriyu daciifun akhraja xadiiu abu daawuud watirmidiy wabnu maaja ayb yuxadiثu can abiihi aabbihi marka fadaa bnu khaalidaa la dhihi jira aljahdamiyu wahuwa majhuulu ayضan kana waa majhuul can calqamata bni cabdillaahi wahuwa iqatun can abiihi qaala nahaa rasuulu اlahi sal slam nebigu wuxuu reebay an tugsara in la jejabiyo sikatu lmuslimiin muslimiinta lacagtooda yani beesegaduud ama yani lacagta birta ah ee muslimiintu samaysteen in la burburiyo waa reebay taas oo aljaa'izatu soconayso baynahum iyaga dhexdooda ka soconayso ayb aljaa'izatu bimacnaa lacagtii rawaaj bay leedahay waa soconaysaa waxbaa lagu kala gataa ayb ilaa min ba'sin baas maahan xaalad marka daranoo dhibaata inay jirto oo markaa manfaco kale laga rabo mooyaane si kale in layskaga jajabsado oo la yidhaahdo dahabkaan rabaa ama fidadii baan ka rabaa la yidhaahdo oo lacagtiisaa la yeelo maya ayb dadka hadda dowladahan hadda jira laftirkooda waa isticmaalaan lacagta qofku inuu iska jeexjeexo waa dembiyay u tahay agtooda ka tahay inuu lacag jeexjeexo anaa iskale waa iska jeexjeexaya ma lagaa yeelayo maxaa yeelay lacagtan adiga melihiida waa ku dhaqantaa bis lacagta waxaa iska lehay kuleeyahy waa calaamad dowladdan ka dhaxayso oo dadka ku wareegto marka horena adiga ma samaysanina bangigaa sameeye dhexe bangiga dhexena wuxuu u sameeyey baahida dadka in lagu dabbaro laakiin haddaad adna jarjarto kaasna jarjaro kaasna jarjaro bangigiisu haddana inuu lacag kale inuu soo sameeyo sooma dhacayso haddii lacag kale la soo sameeyo marka raksi baa dha waxaa dhacaayo sicir barar iyo waxaa imaan karo iyo lacagtii qiimo beeshaa imaanaysa marka lacagtii hore inay suuqa ku jirto aaday daruuri u tahay dadka marka wax ka celiya haddii la waayo laakiin say rabay siday rabaanay yeelayan lacagtan meeshanay ka jeexan tahay iyo tansaan bay tahay iyo middaan waa duug lama qaadanayo iyo ayuska ayay leeyihiin markaasaa waxaa dhacayso qofkii oo lacag haysto inuu iska dhinto baahi inuu u dhintaa dhacayso sida hadda ka horna soo martayba lacag cusub maahane mid kale ma rabno lacagahan duuggaa ma rabno lacagihii duuggaana dadku gacantooda ku socdo marka taas ma fiicno waxa loo diidaayo marka taas w nahaa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuu reebay an tugsara in la burburiyo oo la jejabiyo asikatu sikatu lmuslimiina muslimiinta lacagtooda aljaa-isatu baynahum dhexdooda ka socoto oo wax ku gadashay qiimo leh ilaa min baasin mooyaane dhibaato maaha qaala abu daawuud wa kaanat idaraahimu daraahimtu waxay ahaayeen idaaka wakhtigaa idaa kusirat haddii la burburiyo la jejabiyo lam tajuz qiimo ma yeelanaynin weyn ayb fatxulwaduudku wuxuu leeyahay sindi araada daraahima wadanaaniira almadruuba midda la samaystay la sameeyey buu ka wadaa tusamaa kullu waaxidin minhumaa sikka danaaniirta iyo daraahimta sikaa la yidhaahdaa liannahu ubica bisikati اlxadiid marka la samaynaayo bir baa lagu daabacayoo lagu daraayo aladii laa tankasiru aan jejabaynin si ayna u jejabin baa bir baa lagu yay ku samay jireen لأnنه طبca بسkة الxadيid اladي laa تكسر aan la jebinaynin إilaa min muqtaضin baahi inay timaado mooyaane ka radaa'atiha inay xumaatay in la bedelaba la rabo ow لشhakin fيi صxaةi نaqdiha ama lacagtii baa lagu shakiyey lacag badanoo waxaa yimaadeen nooca faalsa iyo wax noocaas oo kale ah iyado dhan marka waa layska baabi'inaya mid kale waa la samayn karaa wixii jihada markaas ay ka guntanto oo lacagaha samayso dowladda ayb wainamaa kuriha dalika waa la nacay limaa fiihimaa min ismi اllaahi tacaala waxaa kaloo la yidhi magaca alla maadaama uu ku yaal in la burburiyaa ma la habo ow lianna fiihi idaacat almaal idaacatlmaalaa ku jira waa la yidhi wa qiila inamaa nuhiya waxaa loo reebay ayb an yucaada tibran waama lilmanfacati falaa calaa kullin marka mana waxyaabahaas yaa ku jirto qowlalkaas xadiidkanna waa daciif oo waxaa ku jiraan marka ninkan majhuulka iyo ninkan daciifka ayb laakiin xadiidku marka macnihiisa iyo habdhaqankiisu waxaa weeyaan wixii darar muslimiinta ugu jiro waa la reebaa walow xadiidku daciifa ahaada mar haddii muslimiintii darar uu ugu jiro baabun fi tasciiri baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi tasciiri sicir goynta dadka sicir mu lagu fardin karaa inta loo gooyo la yaraa shaygaas intaas ka badan lama gedi karo قال xدثنا محمد بن cثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال xdثهم qال xdثني العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجuلا ninbaa jaaءa yimid faqاala wuxuu yidhi ya رasuul الله rasuulka ilaahayo sacir noo sicir goyn faqاala waxa uu yidhi adcوu waa idin alla baryayaayo sicir goyn ma samaynayo ilaahan idin baryaya ثuma jaaءa rajulu nin baa yimid faqاala ya rasuul الlahi sacir rasuulka ilahay sicir goyn noo samee sicirkii baa qaaliyoobay markaasay leeyihin sicir goyn noo samee fa qaala wuxuu yidhi alle bal illaahu allah yakfidu hoos u dhigo wayarfacu kor yeelo waxaan qiimahan iyo raashinkan iyo sicirkan allah koryo hoos u kala qaado ayb wa innii la arjuu anna waxaan rajaynayaa an alqallaha inaan alla la kulmo walaysa liaxadin qofna iyadoo cindii aniga agtayda madlamatun dulmi uusan u oolin cidna iyadoon dulmi iga tirsanaynin ayaan rabaa inaan alla la kulmo قال xdثna cثman بن أbي شhيبة qال xdثna cفاn qال xdثna xmاad بن سلمة qال أخبرna ثابت عن أنس بن mالك وqتاadة وxumaydi عan أنس qaala النaasu dadkii baa waxay yidhaahdeen yaa rasuul الlah rasuulka ilaahy qala الsicru sicirkii baa kacay fasacir lana noo sicir goy faqaala rasuul الlahi sal اه sلم nebigu waxa uu yidhi إna اllaha alla huwa isagu almusaciru weeyaan alla isaga ayaa sicir gooyo oo kor iyo hoos u dhigo sicirka almusacir marka asmaada alla ka mid maaha awsaafta sidaanoo kale ah haddaan nas tawqiifiya aanu ku imaanin oo tilmaamayo in alla magac uu u yahay ma laga qaata yacni sifa ahaan looma qaato magac ahaan looma qaato haddii sidaa la yidhaha magac ahaan in loo qaato wax badan baa soo bixi kara allahu yastahzi'u bihim iyaa waxaa la dhihi karaa min asmaa'illahi mustahzi mana ka mid ah magacyada alla subxaana wa tacaala ma la dhihi karo sidaasoo kale maxaa yeelay iyadu asmaadu asmaa'da sifo waa laga qaataa sifaat lalcagsi laakiin qasab ma ahan sifo kasto in magac wax kastoo alla markaa lagu sifeeyey in alla magac looga dhigi kara maahan laakiin magac walbo alla magac looga dhigay isaga sifo waa laga dhalaalwaa ka timaada alraxmaan sifatu raxma wahaakada laakiin waxa kale alla tilmaan ahaan loogu sheegay maalan alla waa caroodaa baa layidhi qaadib ma looga dhigi karaa marka magac caraysane magac ma looga dhigi karaa maya amaa sifada iyado hadday saa ku timaado waa nacam ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisu waa ka mid tahay yani waa caroodaa waa raalli noqdaa dhihi karaailaahay subxaana wa tacaala in allaha tacaala yastahziu bilmustahzi'iin kuwa jeesjeesa waa ku jeesjeesaa waa muqayad laakiin magac in looga dhigo maya taas marka waa diidaya ina allaha alla huwa isagu almusacirudanna inaynan waxa loo jeedana xadiidkii horaa fasira yakfid wayarfacu bas musacirku waxaa laga wadaa isagaa xukumowa qadarkiisa kowniga ayaa sicirku ku socdaa alqaabidu lbaasitu kuwaan asmaa alla waa u noqonayaan laakin waa inay iyagoo wada jira in ilaahay lagu sheego alqaabid lbaasit markay labadooda wada jiraanay sifatu kamaal yihiin kal hal xabo keligeed macnihii kan kalaa macnaanayo ma fiicna marka ibn اlqayim nuuniyadu saasuu ku sheegaa meelaha dambe asmaada alle markuu sharxaayo wuxuu yidhahdaa asmaada waxaa ka mida qaar aan alla lagu sifaynin ilaa iyada oo musdawaj ah maaha waxaa ka mida alqaabid اlbaasit almubdi almuciid ayb asmaada sidaas yani tilmaamaha saasoo kale alqaabid اlbaasitu alraasiqu weeyaan alle wainii la arjuu waxaan rajaynaya an alqa allaha inaan alla la kulmo caza wajalla wاlxaal iyadoo laysa axadun qof oo minkum idinka idinka mida yuطaalibunii uunan idalbanaynin bimadlamatin uusan igu raadsanaynin dulmi fii damin dhiig walaa maalin iyo maal toona qofna in waba ihaysan ayb dhiig iyo maal toona waa qof marka calooshiisuna maalka dadka ka maran tahay yanii dhabarkiisuna dhiig dhiiga islaamka uunan ku rarnayn ayb rasuulku marka saasaan jecelahay buu leeyahay qofka muminkaa khayrkiisuna wuxuu ku jiraa sidaas isagana oo dadka maalkooda iyo naftooda inuu daayo nafahooda ayb halkan marka labadan xadiid waxaa laga qaadanayaa sicir gooyn inaan la samaynin sida hadda ka muuqato laakiin shaykhulislaam ibnu taymiya xadiidkan waa tawjiihiyey majmuucu lfataawaha juska sideed iyo labaatanaad safxada sagaahan iyo an wuxuu yidhi waama ida imtanaca annaasu min bayci maa yajibu calayhim baycuhu dadku hadday diidaan waxa waajibka ku ah inay gadaan hadday yidhaahdaan ma gadayn annaga oy diidaan fahunaa yu'maruuna bilwaajibi markaas waajibkaa la farayaa meeshaan wayucaaqabuuna calaa tarkihi hadday ka tagaanna waa la ciqaabayaa weliba wakadalika sidaasoo kale man wajaba calayhi qofkuu ku waajibay an yabiica biamani اlmili inuu wax ku gado shaygiisa qiimaha uu u dhigmoo kale inuu wax ku gato qoftay ku waajibtay famtanaca diiday an yabiica inuu gado ilaa biakara minhu qiimihii miligaa wax ka badan maahan wax kale inuu wax ku gato diiday baahina ay jirtoo loo qabo dadkiina ma haystaan qiimahaas badan qiimatulmili inuu wax ku gadaa ku waajibay markaas isaga gaar ahaan waana diiday inuu wax ku gato fa hunaa yu'maru waxaa la amrayaa buu yidhi bimaa yajibu calayhi wax waajibka ku ah wayucaaqabu calaa tarkihi inuu ka tagana waa lagu ciqaabayaa bilaa raybin shakila'aan waman manaca tasciira mutlaqan marka sicirgoynta si guud oo mutlaqa qofkii u diiday muxtajan isagoo deliishanaya xadiidkanuu sheegay marka faqad halita waa gafay uu yidhi fa inna haadihi maxaa yeelay tan qisadaani xadiidkan ku yimid qadiyatun mucayanatun waa qadiya mucayana waaqicatu cayn weeyaan laysat lafdan caaman lafdi caama ma aha walaysa fiiha ana axadan walaysa fiihaa mana ku jirto anna axadan ida imtanaca min baycin yajibu calayhi ow camalin yajibu calayhi ow liba fii dalika ow dalaba fii dalika akara min ciwad اlmili yacnii qisadaan waxaas oo dhan kuma cad buu leeyahay xadiidkaani waa qadiya mucayana mana mana ka hadlaaya xadiidkan markaas dad diiday inay shay iibiyaan qiimihii u habboonaa inay ku iibiyaan dad yacnii inay shaygan iibiyaan qiimo oo miliya uu ku waajibay oo iyagu ka dhega adeygayoo diiday oo laga soo dacwooday oo nebiguna yidhi sicir maya u goyn mayna maahan buu leeyahay xadiidkan marka waxaan ka hadlayno iyo xadiidkan labay kala noqonayan isagu marka wuxuu leeyahay hadday baahi timaado daruuro ah qofkanna ay qasab ku noqoto inuu badeecadii suuqa keeno qiimatulmilina loo ogol yahay hadduu qiimatulmiliga ka baxana dadku ay baqwaktinayaanay ku dhimanayaan markaasoo kale waa waajib waana la ciqaabaya hadduu diido weliba sicir baana loo goynaa qiimatulmili ah intaas dadka ka qaada ka badanna ma ka qaadi kartid baa laleeyahay haddii aad ka qaadana waa lagu ciqaabaya haddii marka qofku uu yidhaha xadiidkanna nebigu uu diideyna ee qofku miyadaa hadda dulmi la samaynaya dulmigii waa wax la zuulinayey nebigu dulmiguu ka cararaya hadda dulmigii ninkan baaba wadaba qofkan marka shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay xadiidkani kuma cadda marka xaaladda uu ku yimid xaaladaha lamidkaabuu qaadan karaa laakiin xaaladdii uu ku yimid xaalad ka duwanoo middan hadda aan sheegayno inay jirtay oo nebiguna markaa sicirgoyntu diiday oo ninkaana la yidhi saa rabta yeel maaha buu leeyahay ayb marka xadiidkan qadiyadaas uu ku saabsan yahay haddii laakiin qof uu dulmi karo oo uu dulmi ku koro shaygii badeecadihii iyo qiimahoodii waa la xadidi karaa markaas laakiin dadkiioo iska noloshoodu caadi tahay in la yidhaha sicir baa la idinka dul keenay ka badan ma kala iibsan kartaan dadkiina ay iibsan karaan wixii qiimaha zaa'idka ay ku iibsan karaan markaasoo kale xadiidkan mudaabiq noqonaya majmuucu fataawaha juska sideed iyo labaatanaad baabun fi nahyi can اlkishi baabun ayadaa kani baabun marka axkaamtan badankeedna haddaan macnaha laga fahmin ama ciladeeda la fahmin wixii macquululmacnaa oon tacabudi aan ahayn haddii aan macnaha laga fahmin ma yacnii sharcigii samxigiisii iyo fudaydkiisii iyo cadaaladdiisii ma arkaayo qofka maxaa yeele waxaan axkaamta tajaduda badanaa tajaduda ku dhaco waxyaabaha soo cusboonaanaya yanii caqaa'idka iyo umuuraha tacabudiga iyo waxay ku kala duwayen waxaan salaadaha oo kale de wax ku soo kordhi karaa ma leh salaad iyada laakiin dadku say u kala dhaqmaanay wax ku kala gataan boqolaal wax baa ku soo kordhi karaan fadway u baahanaysaa marka xugunkii nebiga uu jawaabay ama uu xadiidka ka sheegay haddaan macnihiisa la fahmin qiyaaskiisa ma la heli kara qiyaaskiisa lama heli karo walidaalika qofku weligiis waxuu noqonaa qof lafdiga ag jooga besla oo haddii marka miaal uu xadiidka ku siiyo miaalkaa wax ka duwan inaadan u isticmaalina imaanaysa sida daahiriyadoo kale oo la yidhaahdo axkaamta intii nebigu ka hadlay wax aan ahayn annaga shaqo kuma lihin noloshii dhan baa cadilmaysa hadhow markaoo qofka marka ibnulqayim iclaamulmuwaqiciinka wuxuu yidhi nisfulfaqiihi nisfulfaqiihi yaquulu maada qulta wاlfaqiihu yaquulu maada aradta wuxuu yidhi nisfulfaqiiha wuxuu dhahayaa buu yidhi maada qulta maxaa tiri buu dhahayaa lafdigu fiirsanay wاlfaqiihu yaquulu maada aradta lafdigan aad tiri maxaa kala jeedaa u dhahda hadhow marka wixii islahayna waafajinaya waxaan islahaynna waa kaas hadda dadka yacni maadaa qulta xataa allahu aclam sida loo hela wax wixii nebigu yidhi ay u dabdisan yihiinna waa yaraadeen maadaa aradta iyo fiqigiina wuxuu iska noqday qofka marka ra'yi buu dad ka celina waxaa laga yaaba isaga ra'yi buu wataa yani axkaamtii waxay u baahan tahay ogaal iyo fahmay u baahan tahay haddii marka fahamkii dadkii wanwanaagsanaa aad diiddo ka tagto hadhow dadkii waxaa ku qasbaysaa dad hadda nool fahamkooda iyo adiga fahamkaaga qof ra'yi iyo ijtihaad culummo ka tagan ma jiran ninkii diido uun bacdi alculamaa ijtihaadkooda waxaa laga yaabaa inuu kuwo kale dadka ku qasbayo jawaabka ku watanmarka hadhow hadaad ra'yiga sidiisa u diiddo waxay fiicnaan lahayd qur-aanka iyo sunnada inaad ku baxda marka ood ijtihaad fiican ka qaaddo axkaamta adiga keento oo aqwaashii adiga lagu nisbeeyo laakiin markii fiqhigii la qaado ama laga hadlana wuxuu leey war shiiq warkiis ma rabno xadiidkuu ka hor imaanayo isagoon ogeyn inuu ka hor imaanayo in kale wax yar ka bacdi ninkai waxaa arkaysaa sheekh fulaan saasuu fadwooday dhahayan leesh adiga shiiqan yaa alla maa nooga dardaarmay midkaan aad sheegaysid kan aad diidaysana ma halla diidaa la yidhin habka culummadu ay wax u ijtihaadka qaabkiisa iyo sida culummadu alfaadooda iyo istilaaxaadkooda inaa intaad barato culummada aaraa'dooda fiirfiiriso axaadiidta tawjiihaadkooda ka fiiriso wixii markaa deliil u dhow aad ku qaadato waxba dhiba male laakiin qofka laazim lagu sameeyo wax mucayana waa laga fiicay taqliidku marka markii horena weji buu lahaa jiray waayihii hore haddana weji kalou yeeshay shaygana waxaa la yidhaahdaa haddii huluwi lagu sameeyo dadku waxay yidhaahdaan inqalaba ilaa diddihi inqalaba ilaa diddihi shay haddii quluwi lagu sameeyo dadkiisu isku bedelaa wixii awal la rabay marka marar dhexa waxaa aad looga cabaaday aaraa'dan muta'akhiriinta madaahibta oo jumuudka faraha badan oo ku jiro ayaa la naqdiyey waxaa la yidhi ha la yeelo idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabii iyo nusuustii iyo hala tixgeliyo waa fiicneed wax xun maaha sidaa nacam waana la yeeli jiro ahlucilmigu waa yeeli jireen sidaas nacam haddana laakiin iyadii quluwi baa lagu sameeyey marka markii quluwi lagu sameeyo didkii baa soo baxay oo quluwi maxdi ah soo baxay oo waxaa soo baxay nin dadkiina ka reebaayo bukhaari iyo ama maalan imaamu shaafici imaam axmed iyo quluwigooda xaaraan u arkan taqliidkooda xaaraan u arkan culummada hadda joogtana markuu mas'ale ka hadlaayana sheekh fulaan saanuu jawaabay sheekh fulaanna saanuu qabaa saanaana sax ah nacam marka maxay noqonaya marka inqalaba ilaa diddihi kun sano ka hor imaam jirayaa diidday kun sano kadib mid yimidaa hadda dadka ku qasbaysaa meelo badanoo marka macno asmaa'du marka xaqaa'iq ma beddesho asmaa'du sideedu xaqaa'iqda ma beddelaan manhaju salafku wuxuu ku fiican yahay sidaas salafku magacaas sida uu u yahay in loo raaco oo kitaabka iyo sunnada loo fahmo a'immadaa salafka oo iyaga fahamkooda aan laga hormarinin muta'akhir fahamkiisa saasuu ku fiican yahay laakiin haddii sidaasna la sheego tadbiiqiina uu meel kale aado alasmaau laa tuqayiru alxaqaa'iq xaqiiqadaada le lagugu xambaaraan waxaad sheeganaysa shuqul iskuma lihidin jeer aad barato horta waxaad sheeganaysa baabun fi اnahyi can اlgishi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اnahyi iska reebidda layska reebay caddaynteediibuu u baab yahay can اlgishi khiyaanada qaala xadaثna axmed bnu mxamed bni xambal qال xdثna سفyاn بن عyayنة عن الcلاء عن أbيه عن أbي هurayرaةa أنa rasuul الlah sl sلم mara birajulin buu soo maray nin yabiicu طacaaman cunto iibinaya fasa'alahu wuu su'aalay kayfa tabiicu saad u iibinaysaa faأkhbarahu wuu u sheegay fawxiya ilayhi waa loo waxyooday nebiga ayb adkhil yadaka gacantaada geli fiihi طacaamkan cuntadan dhexdiisa geli faadkhala yadahu gacantiisii buu geliyey nebiga fiihi dacaamkii dhexdiisii buu geliyey faidaa huwa waaba isaga oo mabluulun la qooyey nwaaba qoyan yahay badar buu ahaa waaba qoyan yahay faqaala rasuululahi sal slam nebigu waxa uu yidhi laysa minaa nagama mid ah man qasha khiyaano qofkii sameeya qaala xadaana alxasan bnu sabaax can caliyin can yaxya qaal kaana sufyaanu sufyaan wuxuu ahaa ibnu cuyayna waaye yakrahu inuu nacayo hada tafsiir tafsiirkan oo waa maxay laysa minaa laysa milanaa laysa milanaa annagoo kale ma aha waa nici jira maxaa yeeley irjaa'a ku jira irjaa maxaa yeeley hadduu khiyaanada qofka iska dhaafo hadda nebiga iyo asxaabtiisa mau la mid noqonaya hal yakuunu mila اnebiy sala اllahu calayh ali wasalam ma noqonayo waxaa ka dhalanaysa haddii saa loo dhigo ninkii dadaalo waajibaadkana ka soo baxo xaaraanta iska ilaaliyo iimaankiisu inuu la mid noqonayo iimaan annebiy iimaan alambiyaa iyo iimaan asaxaaba inuu la mid noqonayo waana madaahibta irjaaga waxa ay qabaan ayb laysa minaa marka sideeda in loo fasiro ogolaa jiray loo daayo oo aan la dhigo qaar xataa waxay dhihi jireen amiruuha kamaa jaa'a say ku timid u dhaafa ayb laysa milanaa iyo ta'wiilkaasay diidi jireen sababtana waa maxay sideeda loogu dhaafayo liyakuuna awqaca fi nufuus si nafta uu si fiican ugu saameeyo haddii la yidhaha laysa minaa annaga nagama mid ah qofkaasi la yidhaahdo waciidku si fiicanu ugu dhaca qalbigiisa laakiin haddii la yidhaahdo annagoo kale ma aha qofka wuxuu islee war awal maa nebigii gaaraysa iska sameey khiyaanada macno aad u foolxun baa ka imaan kara marka abu daawuud saasuu sheegay meeshaan khiyaanadu marka waa caam shayga marka in qofka loo dasi loogu sameeyo ama wax loo qariyo ama ceeb isagoo le loo duuduubo iyo waxyaabahaas dhan baa soo gelaya suuqyadu waxyaabaha ay la gubanayaanna qishiga iyo khiyaanada ilaa dadku xataa ay is-aamini waayeen aaminaaddi hadday yaraato dad meel wada deggan masaalix ka dhaxaysoon is-aaminaynin waa dhibaato iyo aafo baabu khiyaari lmutabaayicayni labada wax kala gadanaysa khiyaarkooda caddayntiisiiba u baab yahay labada qofoo wax kala iibsanaysa khiyaarkooda khiyaarku saddex buu u qaybsamaa khiyaarulmajlis iyo khiyaaruushardi iyo khiyaarulcayb saddexdaas u qaybsamaa beec khiyaar maxaa loo leeyahay marka beeca ayaa wuxuu yahay caqdi laazim cuquuddu waxay u kala baxaan jaa'is iyo laazim jaa'is haddaad maqasho waxaa weeye waa la fasakhi karaa wakhtigii la doono laazim marka la yidhaahdana waxaa waaye mar hadduu dhaco waa bis waa lagu kala tegi waa dhacay mana la fasakhi karo laazim iyo jaa'is saasay u kala baxaan cuquudda gobolna laazim min daraf jaa'is min daraf ayaa la leeyahay labada darafee caqdiga gelaysa midna kama bixi kara midna waa ka bixi karaa marka jaa'is iyo laazim eray fiqiga ku soo noqnoqdo saasaa laga kala wadaa ayb marka wuxuu leeyahay khiyaarku marka saddex u qayb marka beecu maadaama uu yahay cuquudda laasimka ah oo haddii beecu uu dhaco ka noqod male isaga khiyaar umbaa looga noqon karaa oo khiyaarku markaas macnuu samayna saddex nooc u qaybsamaa khiyaarulmajlis khiyaaru shardi iyo khiyaarulcayb khiyaarulmajliska maalikiyada xanafiyadu diidaan kuwa kale waa iska ogol yihiin ayb isagoo marka khiyaaraadkaasuu ka hadlaya khiyaarulmajliska waxaa la yidhaahdaa meeshii wax lagu kala gatay inta la joogo oo baa'icii iyo mushtarkii kii wax iibsanaya kii wax iibinaya intay isla joogaan oo jirkoodu uu isdhex taagan yahay waa kala noqso karaan nin baad alaab ka gadatay alaabtii baa taallo adigii isaga waa isla joogtaan kama tegin weli isma faaruqin waxaa kuu bannaan inaad tiraa alaabtaada iga cesho lacagta isii asna waxaa u bannaan inuu yidha alaabtaydii sii lacagtaadii oo khiyaarulmajliskaasaa laga wada majliskaas inta la jooguu ku egyahay ayb khiyaarulmajliska wuxuu baabbi'i karaa haddii iyagu ay ku heshiiyaan inay iska dhaafaan khiyaarulmajlis maalan wuxuu yidhahdee wuxuu yidhi alaabtan niyo fiirso haddii beecan uu dhacona ka noqod ma jiro beecan haddii uu dhaco ka noqosho ma jirto oo khiyaarulmajliskii bayba baabbi'iyeenoo shardi bay ku baabbi'iyeen awalba iyagaa loogu danaynayo labadooda soo maa waa yeeli karaan khiyaarulmajlisna ma jira markaas alaabta hadaad lacagtii diibta alaabtii qaadato waa kuu dhammaata ma celi karto almuslimuuna calaa shuruudihim khiyaarulmajlisku saas waa ku baabba'a isaga bis ayb nooca labaad khiyaaru shardi baa la yidhaahdaa inay iyagu shuruud samaystaan oo yidhahdaan alaabtan waa kaasa waa arag haddaad doontaan iska soo celi shardi saas ay wada galaan alaabtii hadda waa qaatay majliskii waa dhammaaday laakiin shardi baa lagu galay in la soo celi karaa haddii la rabo saddex maalmood uu soco karaa khiyaaru shardiga haddii layska sii daayo macnihii beecaaba dhumaayo saddex maalmooday ku xadideen marka w saddex maalmood ka dambeeya khiyaarulmajlisna waa dhammaaday khiyaaru shardina waa dhammaaday waa laazimay beecii marka nooca saddexaad waxaa weeyaan doorka saddexaad khiyaarulcayba khiyaarulcayb shaygiibaa waxaa lagu arkay cayb ayaa fii nafsihi lagu arkay ou lahaa ayb waxaad ku soo darriyeyna maaha gadaal ka yimid oo ninkan uu ku sameeyey iyo maaha cayb baa lagu arkay wixii uu gatay waa celin karaa alaabtaadii ceyb baan ka helay ani waa tana celi khalaas bis marka ceebta shayga hadduu xun yahay ninkiisa iskale nawciisaa loo soo celinayo saddexdaas khiyaar ayuu beecu leeyahay ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama marka kuwaasuu sheegaya marka khiyaaraadkaas buu tilmaamaya alfaadahan iyo waxaan isdilaaxaadkan oo dhanna waxay ku fiican yihiin kutubaha fiqiga in laga raacdo xadiidka hadhow si fiican yaa looga fahmi karaa oo qofka yacnii culummadu labada waa jamci jireen fiqiga mujaradka iyo fiqiga xadiidka way jamci jireen culummada jamcisaana dadka ugu fiqiga badnaa jirta oo alimaamu nawowi xadiidkana waa aragtaan aqwaasha madhabka oo fiqigana soo u taxliilina waa aragta ibnu kaiirna sidoo kale u ahda isagoo yaruu tanbiiha xifdiyey aqwaashaas yacni madhabka iyo say kala tahay iyo kale raajix u kala tahay iyo waa xafidsanaa maca daalika xadiidna waa kaasa nin ugu babac dhigi karay ma lahan wahaakada ibnu taymiya kadalika mas'ale markuu ka hadla aqwaasha fuqahada iyo kutubta fiqiga mujaradka aadba uga soo naqligooda aaday ugu badnayd kadibna inuu taxliiliyo waa yeeli jiray kadalika ibnuulqayim saasoo kale u ahaa qiyaaska suu u taxliilinayo dersigii shalay waa arkayna marka qofka haddii marka dhowr cilmiba waa u baahan yahay funuuntu marka wax isdhexgalaya fiqiga marka furuucdaana in la barto usuululfiqiga la barto qawaacid fiqiyaha kutubtaa la barto xadiidka la barto tafsiirkana la barto luqadiina ilmaam qofka u yeesho laakiin haddii culumtaasi qaar maqan tahay qaar joogto qofka baxfigiisaa laga arkaa markaqofka marka waqtigiisa iyaa badnaanaya marka waxa laga raba inuu baxto waxa laga rabaa badnaanaya soo maa marka alaaham falaaham in loogu dadaalaa fiican haddii laakiin la yidhaha waxaan iska aaraa oo caqdi jaa'is iyo laazim iyo kutubtanna hadhow sharaxooda markaad sharaxooda fiirinayso laazim iyo jaa'isuu sheega haddaadan garanin marka laazim iyo jaa'is xadiid maa kuu sheegaya adig marka laazimka iyo jaa'isku xadiidkuuma sheegayo ayb waxaan marka cumuum iyo khusuus xadiidkuuma sheegayan oo xadiidku wixii loo isticmaali lahaay waa marka aaloo kale u noqona sida luqada loo barto oo kale haddaad marka aaraa ahaan uga tagto aaraa dadowlaa qabsanaysa haddana naxan waxaa laga yaabaa dadkaasi dadka cilmi yar aaraa'dooda inaad iskaga dhigto marka dadka cilmiga waxaan ugu celcelinaya waxaa ugu badan cilmiga iyo dadkaa la kala dhex galaa wakhtigan dambe dad juhaal ahaana kala dhex galo oo wax aqoon aan waxaan la sheegaayo iyo waxaan kutubtii ku dhigan iyo midna aan aqoon ugu lahayn kelimaad marka keliya lagu celcelinayo leh ayb qofkii marka wax bara lahayo maskaxdiisu intay fiicnayd oo dhallinyarada oo ahaa buu ka celinayaa culuumta dhan culuumtii nuxurka lahayduu ka celinaa hadhow marka qofkii waa iska weynaanaya isagoo afartan sano konton sano culumo dhex joogay laakiin cilmi dhagood maahna wax kale aan haysanin dadkii hore laakiin waxay dhihi jireen cilmi dhagoodaan haystaa iyagu waa iska qiri jireenba kan laakiin muxuu noqonayaa mataqaanaa yatacaalam culumow saxa kan waa gefsan yahay culimmadiibuu ku kacaa marka kanaa gefsan kan baa qaldan ayuu ku kacaa bannaankuuna iska fadhiyaa wax culuma ma barto allahu mustacaan marka qofku intuu dhallinyaro yahay haddaaduusan yacnii isqabannin oo uusan culuumta barannin qofkaas maanta yacnii culuumta ka celinayo xagga xagga u wadwado sittiin sana markaa gaartid wax uu kuu tarayo malaha waxaana laga yaabaa qofkii ilaahay towfiiq waafajiyo inuu ogaado yacnii xirmaanka ku dhacay inuu markaas fahmo waa dhici kartaayb midna waxaa laga yaabaa inuunanba fahminba xirmaanba inuu haysto iyo in kale ayb can cabdillaahi bni cumar anna rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal almutabaayicaani labada wax kala iibsanayso kullu waaxidin mid kastoo minhumaa iyaga ka mida bilkhiyaari buu leeyahay calaa saaxibihi saaxibkiisa kale ayuu ku leeyahay korkiisa maa lam yatafaraqaa intaynan kala tegin riwaaya waxay leedahay wakaanaa jamiican tafaruqu marka tafaruq noocee ah waay tafaruq ulabdaan mi amase waa tafaruq ulkelima qaara waxay yidhaahdeen hadalkaa laga wadaa waa kaa gaday waa kaa gatay hadday isdhahaan khiyaaru majlis waa dhammaadayay dheheen laakiin waxaa diidaayo wakaanaa jamiican riwaayadaas kale tafaruqu hadal maahane kala tagee waa tafaruqulabdaan iyo sida uu ibnu cumar u fahmay ibnu cumar markuu shay gato oo uu lacagtiisii bixiyo shaygaasina marka uu aad u jecel yahay waa iska bixi jiray wuu tegi jiray baaci marka muxuu u tegaa yacnii haddii kelmaddu ay ku kala dhammaato kala tegitaankiisaas macno ma yeesheen laakiin wuxuu tegaya wuxuu og yahay abdaanta in laga wado tafaruq ulabdaan ee aan laga wadin tafaruq ulkelima ayb maa lam yatafaraqa intaynan kala tegin ilaa bayca alkhiyaari khiyaar beyciis mooyaane ilaa bayca alkhiyaar marka maxaa laga wadaa khiyaarkan khiyaarulmajlis waa jiraa waaye ilaa bayca alkhiyaar maaha laakiin hadday dadku iyagu yidhaahdaan war beecaan haddaan kala gadanno waa bis adna iima celi kartid anna kuuma celi kari shardi noocaasa hadday galaan khiyaarka noocaasi wuxuu baabi'inayaa meesha ka saarayaa khiyaarulmajliskii qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can ayuuba can naafic can ibni cumara can اnnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam bimacnaahu qaal aw yaquula axaduhumaa ama midkood intuu yidhaahdo lisaaxibihi saaxibkiisa ikhtar ow yaquulu axaduhumaa lisaaxibihi ikhtar dooro ayb yacnii beeca inuu dhaco dooro ayuu dhahaya hadduu sidaa dhaho khiyaarulmajlis waa u dhammaata qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid wahuwa abu raja albaqlaaniyu qaala xadaanaa leyf can ibni cajlaan can camri bni shucaybin can abiihi can cabdillahi bni camr bni alcaas ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal almutabaayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqaa ilaa an takuuna inay ahaanaysa mooyaane safqata khiyaarin badeecada ama beecu inuu ahaanayo safqata khiyaarin khiyaar gorgoradiis yani khiyaar beeciis yacnii mid khiyaar laysa siiyeyoo beecu aan goyno laysyiri oo saa khiyaarulmajliska oo ku tagaayo tii hadday ilaa baycalkhiyaari dii waay tanna walaa yaxilu lahu ama yacdayn ama in shardi markaa ay shardigoodu markaa haba ka dheeraada haddii la doono majliskee oo laba maalmood hal maalin saddex maalinba hadday doonaan ha ka dhigaane taasi khiyaarkii weli waa taagan yahay walaa yaxilu lahu uma xalaalaha an yufaariqa inuu ka tago saaxibahu saaxibkiisa khashyata an yastaqiilahu cabsi uu ka cabsanayo inuu beeca fasaxo darteed inuu uga taga ma aha an yastaqiilahu alistiqaalatu bunaa macnaha annasku alfasku baan u jeeda alfasku yacni waxaa laga wadaa qofka intaad ka iibsato maadaama khiyaarulmajlisaa jiro aada maqashay maahan qofku inuu qofkan kale faaruqo si uusan fasak soo uga badbaado maadaama hadda ibnu cumaraa samay jira aan sheegayno ibnu cumar isagu xadiidkan waxaa marka laga yaabaa inaanu soo gaarin kan khashyata an yastaqiila hudaas isagu inaysan soo gaarin marka shayga cajab geliya markuu gato horuu ka bixi jira si markaa aan yani khiyaarkii uu meesha ugu dhammaado beeciina u laasimo xadiidkan xadiidkan ibn cumar ma ogeyn saasay culammadu ku tawjiihiyeen walaa yaxilu lahu uma xalaalaha an yufaariqa inuu ka tago saaxibahu saaxibkiisa muxuu uga tegayaana khashyata an yastaqiilahu yacnii khashyata an yafsakhahu inuu fasakho cabsi u ka cabsanayo daraaddeed ayb an yastaqiilahu inuu yacni fasakho oo yacni see ku fasakhaya inuu doorto yacni beeci in layska dhaafo ila weli khiyaar buu leeyahay khiyaarulmajlisi marka waa ka tegayaa si khiyaarkaas u baaba'o taa marka yaanu yeelin qofna qofka qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xamaadun can jamiil bni mura can abilwadiic qaala hazawnaa haswatan baan duulnay lanaa innaga noo sugnaatay fanasalnaa manzilan baan degnay fa baaca saaxibun lanaa yaa wuxuu gaday farasan faras ayuu iibiyey nin annaga naga mid ah saaxibkeenna biqulaamin buu ka iibiye ayb uma aqaamaa way nagaadeen baqiyata yowmihimaa maalinkoodaas intii ka harsanayd waa isla joogeen ayb wa leylatihimaa iyo habeenkoodaasoo dhan waa isla joogeen falammaa asbaxaa min alhadi markay berri soo waabariisteen xadara alraxiilu yacnii tegitaankii baa yimid bixitaankii qaama ilaa farasihi faraskiisii buu u istaagay yusrijuhu isagoo markaa kooraynayo ayb ninkii markaa faraska gatay ayaa faraskii habaystay oo kooraystay uu ku dhacay fa nadima waa shallaayey kii marka faraska iska iibiyey faata rajula ninkiibuu u yimid wa akhadahu bilbayci beeci buu ku qabtay fa aba rajulu ninkii waa diiday an yadfacahu ilayhi inuu u dhiibo ma kuu celinayo fa qaala wuxuu yidhi baynii wa baynaka abuu barzata saaxibu nebiy sal l slam aniga adiga abuu barzaan u tegaynaa oo na kala saarayo saaxibkii rasuulka sal allahu calayh waali wasalam markaa wuxuu yidhi faatayaa abaabarzatay u yimaadeen fii naaxiyati alcaskari caskarkii yacni ciidankii gees meel geestiisaabay ugu yimaadeen abuubarza faqaalaa lahu waxay ku yidhaahdeen hadi faqaalaa lahu waxay u sheegeen haadihi alqisata ayay u sheegeen faqaala waxa uu yidhi atardayaani ma ku raallitihiin an aqdiya baynakumaa inaan idin kala bixiyo biqadaa'i rasuuli illahi sal l slam nebiga kala bixiisii inaan idinku kala bixiyo ma ogashiin qadihiisii marka haabay dhaheen dabcan qaala rasuulu lahi sal slm nebiga wuxuu yidhi albayicaani bilkhiyaar labada wax kala gadanaysaa khiyaar bay leeyihiin maa lam yatafaraqaa intaynan kala tegin qaala hishaam ibnu xasaan xadaa jamiilun wuxuu sheegay annahu qaala inuu yidhi maa uraakumaa muxuu idin dhigay meesha maa araakumaa maa uraakumaa aniga la ima mala gelinaayo yani u malayn maayo iftaraqtumaa inaad kala tagteen inaad kala tagteen u malayn maayo marka haddaydnan kala tegin yani khiyaarulmajliska waa taagan yahay sidii u taagan yahay haddaa kala tagteenna khiyaarkii yani waa dhammaaday ayb saasuu marka isaga uu ku kala bixiyey ayb maadu marka waa naafiyo maa uraakumaa u malayn maayo idin malayn maayo iftaraqtumaa inaad kala tagteen min makaanilbayci inaad ka kala tagteen marka abubarza waa aragtaa marka wuxuu arkaa tafaruq labdaan tafaruq labdaan uu arkaa xadiidkana isagaa wariyey ayb ibnu cumarna sidoo kale uu arkaayo waa kaasaa markuu waxgato uu raboodo shayga uu aad u jeclaado waa bixi jiray tafaruqaas abdaanku inuu saamayn leeyahay buu ogaa waa meesha marka ibnu cabdilbarna uu yidhi laba saxaabi ibnu cumar iyo abubarza ayaa khiyaarulmajliska sugay tafaruqana tafaruqulabdaan u sheegay walaa mukhaalifa lahum ibnu xajar ama ibnu cabdilbar labadooda mid buu ahaa wax khilaafayna male xadiidkii iyo marka labadii saxaabi fahamkoodii oo biduuni mukhaalif a marka waxay sheegayaan khiyaarku inuu sidaas yahay khiyaarulmajlis qaala xadaanaa muxamedun moxamed bnu xaatim aljarjaraa'iyu qaala marwaanu alfazaariyu qaala abaranaa an qaala akhbaranaa buu yidhi can yaxya bni ayuub qaala kaana abuu zurcata idaa baayaca rajulan abuu zurca wuxuu ahaa haddii uu nin ka gato khayarahu waa khiyaar gelinaya qaala uma yaquulu wuxuu dhahaya isaguna khayirnii ikhyaar geli wayaquulu wuxuu dhahaya samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam laa yaftariqanna anaani laba yaynan kala tegin ilaa can taraadin maahane raalli ahaansho xaggeed mooyaane wax kale aanay ku kala tegin qال xdثna أbوالwليد الطyالسي qال xdثna شعبة عن qتاadة عن أbي الhليل عن cبد لله بن الxاrث عن xkيم بن حزام أن رsuuل الlه صلى اه sلم qاaل البyعاni بالkhyار ma lm yftرقا fain صدقا hadday run sheegaan وbayana ay caddeeyaan buurika lahma waa loo barakeeya fي baycihima wain katmaa hadday qariyaan wakadabaa been ku sheegaan muxiqad waa la tiraa albarakatu barakadii baa la tiraa min baycihimaa baa laga tiraa munaaqashada marka ibnu xajar maalikiyada iyo uu la yeeshay iyo xanafiyada fatxulbaariga ka fiiri faa'iido badan baa ku taalla qaala abu daawuud wakadalika rawaahu saciid bnu abi caruuba waxamaadun waama hammaanun faqaala waxa uu yidhi xataa yatafaraqaa aw yakhtaaraa ama ay doortaan beyca inay gooyaan alaaa miraarin saddex jeer buu yidhi halkan baabaan ku darayna baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii fadli اliqaalati iqaalada yani iqaalada waxaa weeyaan qofkii beeci waa laasimay waa dhacay khiyaar waa dhammaaday laakiin qofkii wax kaa gaday baad og tahay xoogaa inuu ka shallaysan yahay inaad isaga naxariisato waayahay niyow alaabtaadii hoo keen lacagteydii isii beeci baad marka fasakhaysaa beec fasakhaad ayuu rabaa xaqna uma laha waa isaga tadawuci kartaa iqaaladaa marka fadligeeda qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala xadaanaa xafsu can اlأcmash can abi صaalix can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam man aqaala qofkii u beec dhaafo qofkii beec dhaafo ayb ama man aqaala qofkii beeca u celiyo qof qoomamooday qof qoomamooday ninkii beeca u celiyo beecii waa ka shallaayey khiyaarkii waa dhammaaday shaqo hadda yacnii waxba tabar ma haayo waana shallaysan yihin qofkii marka dhaafo marka oo qofkaa u beec dhaafo man aqaala qofkii beec qof beec ka qoomamooday u dhaafo oo yacni fasakho beecii saa ugu yeelo musliman qof muslima saa u sameeya aqaalahu اllahu ilaahay baa isagana dhaafayo casratahu kufkufkiisa isagana dembigiisaiyo kufkufkiisii baa loo dhaafaayo hadhihin aniga maanta yacnii baaci maadaama u laasimay shaqana aadan xaqna aadan hadda iigu lahayn maku siinayo hadhihin ixsaankaa ka tegin xadiidka marka isnaadkiisu waa saxiix macnahaasaana laga wadaa man aqaala ay naadiman mid baacibuu ka shallaayey khiyaarkiina waa baaciina waa laasimayo waa dhacay ninkii u cafiyo iska dhaafo aqaala allaahu aqaalahu llaahu allah u dhaafayo casratahu kufkufkiisa yaa allah subxaanah wa tacaala oo u dhaafaa wabillahi towfiiq sal lla slam cala nabiyina mxamedin wcala aalihi wsaxbi